soomaaliya oo ah dal in ka badan rubuc qarni ku soo jiray dagaalo sokeeye iyo mid urur-diimeed hubaysan ayaa sanadkan waxa ka dhacaya doorashooyinka loogu magac daray doorashooyinka dadban doorashada sanadkan ayaa ka duwan kuwii hore uga dhacay soomaaliya sida carta labada kun iyo kowdii embagaati labada kun iyo afartii midnimo qaran labada kun iyo sagaalkii iyo doorashadii u dambeysay labada kun iyo labiyo tobankii ka dhacday magaalada muqdisho waxaana sanadkan xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose soo dooranaya ergo tiradoodu ay dhan tahay koob iyo konton qof oo qabiil walba ka imaanaya taana waxay ka dhigan tahay in in ka badan afar iyo toban kun oo muwaadiniin soomaali ah ay wax soo dooranayaan iyadoo xildhibaanada ay soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya beelaha ayaa xildhibaanada matalaya kusoo dooran doona maamul goboleedyada ay ka tirsan yihiin iyadoo maamul goboleedyada qaar sida maamulka puntland ay ka dhacday doorashada aqalka hoose maamulka jubbaland haatan loo fadhiyo qaar ka mid ah doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya xildhibaanada beelaha kasoo jeeda somalilan hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu wadaa in lagu doorto magaalada muqdisho iyadoo loo sababeeyey in weli aan la dhammaystirin dhismaha maamulka hirshabeelle halka dowlad goboleedka somalilan aysan ku qanacsanayn nidaamka ka jira koonfurta soomaaliya kuna dhawaaqday inay yihiin dowlad madax bannaan meelaha qaar ayaa waxaa ka jira cabashooyin la xiriira habqaybsiga kuraasta beelaha arrinta ugu xasaasisan ayaa ah in koontada dumarka ay ku leeyihiin kuraasta golaha aqalka sare iyo midka hoose iyadoo sanadkan la filayo in boqolkiiba soddon dumarka ay ku yeeshaan kuraasta aqalka hoose sida beesha caalamka ay hore uga cusudeen maamulada dalka iyo dowladda federaalka in door firfircoon laga siiyo dumarka waxaana la filayaa in dumar badan lagu soo daro labada gole iyo sare taas oo keentay in beelaha qaar ay ka biyo diidaan cabashooyin arrintan la xiriirina ay u gudbiyaan madaxda maamul goboleedyada waxaana ka dhishay arrintaasi ismariwaan siyaasadeed oo u dhexeeya beelaha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxa ugu badan ee dabada ka riixaya arrintan ayaa ah qaramada midoobay iyo guud ahaan beesha caalamka oo marar badan soomaaliya ku eedeysay inaysan dhowrin xuquuqda aadanaha oo ay kow ka yihiin dumarka iyo carruurta waxyaabaha laga filan karo dowladdan cusub ee soomaaliya ayaa ah in waxa ugu badan ee ay wajahayso dowladda cusub ay tahay inay wax ka qabato ammaanka oo ah baahida koowaad ee nolosha bini-aadanka helidda ciidan qaran oo ka madax bannaan hogaamiye kooxeedyo loona helo ciidankaasi mushaaraad joogto ah oo wax ka daboola baahida ay askartu qabaan waxaa sidoo kale waxyaabaha wajahayso dowladdan ka mid ah tayeenta hay-adaha sirdoonka oo ah tubta keliya ah ee xog raadin dowlad ay leedahay dhisida hay-ada cadaalad sida maxkamad heer degmo heer gobol maxkamad sare iyo maxkamad dastuuri ah oo halka kala saarto haddii madaxdu ay isqabato la dagaalanka musuq maasuqa iyo iyadoo loo marayo helidda shaqaale xirfadeysan oo ka madax bannaan qabiil si joogtana loo siiyo mushaaraad si ay u yaraato wax isdabamarinta in dalka la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo si looga baxo ku koobnaanshaha ay ku kooban tahay xamar taana waxaa lagu gaari karaa dejinta miisaaniyad sannadeedka iyadoo loo eegayo dakhliga dowladda soo gala haddii uu ahaan lahaa cashuuraha laga qaado dadka iyo deeqaha ay bixiyaan deeqbixiyaasha hirgelinta goob waxbarasho oo isugu jira iskuullo iyo weliba goobo lagu tababaro dadka da-doodu dhaaftay waxbarashada iyo shaqaalaha dowladda looguna sameeyo cilmi baaris oo ay ardayda jaamacadaha kusoo bandhigaan baxtiyo ama reseejo tayeenta manaahijta waxbarasho ee dalka gaar ahaana jaamacadda iyo weliba dugsiga sare waxaana la filayaa in dowladda soo socota ay wax badan oo intaasi ka badan ay ka bedasho dalka soomaaliya ayaa magaalada kismaayo waxaa la xareeyay qaar ka mid a ergooyinka soo xulaya xildhibaanada aqalka hoose iyadoo ilaa lix qabiil maanta ay dooranayaan xildhibaanada aqalka hoose u matalaya baarlamaanka soomaaliya ammaanka goobta ay doorashada ka dhacayso ayaa aada loo adkeeyey iyadoo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland ay ka qayb galeen doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo aaminaladan axmed raadiyow daljir kismaayo